Magaalada Buuloburti ee gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday baratay culuumta shareecada islaamka iyo xifdinta Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxday Machadka Daarul Badar. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada, maamulka machadka, culimooyin, waalidiin, macalimiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Maamulaha Machadka Daarul Badar, Macalin Axmed Rashiid Macalin Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay heerarka ay soo mareen ardayda.
sidaa marka waa qaybta ay ardayda u qaybsamaan ardayga markuu dhammeeyo qur-aanka loogu celiyo xifdinta iyo aada u xifdiyo waxaa loo soo wareejiyaa qaybta mashiikhada ama waxbarashada cilmiga iyo diiniga ah iyadoo markaasi lagu xifdisiiyo mutuunta cilmiyada ah sida kitaabka ajruumiga mulxatulicraabka camriidhiga alfiyaha oo kale sida ardayda maanta aan arkaynayba alfiyaha aqrinayay waxay xifdisan yihiin ardaydaas ajruumiga oo lafdi iyo macno ahaan bay u xifdisan yihiin sidoo kale waxay xifdisan yihiin kitaabka la yidhahdo camriidhi waxay xifdisan yihiin mulxat ulcraab waxay xifdisan yihiin alfiyatu bnu malik oo waxyar insha allahu tacaala uu ka dhiman yahay intaasba way yaqaanaan sidoo kale dhinaca fiqhiga iyadana kitaabo badan ayay ka yaqaanaan waxaan maraynaa inaan bilowno yaquutu nafiis inta safiinadii markaan ka soo bilownay intaba insha allahu tacaala lafdan ayay u yaqaaniin waa macnanba sidoo kale ardayda dhinaca mustalaxulxadiiska bayqooniyada way xifdisan yihiin insha allahu tacaala kitaabo kalena inaan sii wadno ayaan rajaynaynaa axaadiista marka la yidhaahdo arbaciinka ayaan kasoo bilownay cumdatulaxkaam ayaan maraynaa sidoo kale dhinaca mandiqa sullamka ayay xifdisan yihiin dhinaca caqiidada waxay xifdisan yihiin caqiidat alcawaam madnu shaybaaniya jawharat tawxiid iyo khariidat lbahiya intoodaba kor ayay ka yaqaanaan inkastoo maanta aan soo bandhignay oo keli ah caqiidat alcawaam tafsiirka qur'aanka ah waxaan ka soo bilownay suurat nnaas waxaana maraynaa haddeertaa suurat duqaan ilaa suurat duqaan maasha allah rag yacni macnayn kara oo sheekh noqon kara oo dadka u aqrin kara ayaa ardaydaa ku jira gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada buuloburti mudane liibaan cabdi iyo qaar ka mid ah marsharaftay ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey waxaan u mahad celinayaa macallimiinta dugsiga macalin cabdiraxmaan kheyr allah siiye wax la taaban kara ayay degmada ka qabteen ammaanteeda ayay leeyihiin way ku mahadsan yihiin ardayda maanta waxay na tusiyeen wax dhiirigelin leh oo ugu faani karna xitaa degmooyinka kale oo markaasi jaarka la nahay marka wixii wanaag ah oo diin ah kolley culummada ayaa ka hadashay qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamahu rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiskaas wuxuu ku yidhi waxaa ugu khayr badan dadka qur-aanka dadka bara ayagana ay wax sii baraan macnaha macallimiintoo kale ayaa laga wadaa iyo ardayda marka qur-aankaas ayaa idinku dhiirinayaa farxad inoo ah inaan ka soo qayb galno tacdiimka iyo qadarinta iyo weynaynta kitaabka alle iyo dadka xafadada ah oo xafiday qur-aanka alle kuwaasoo ahaa doona maca almalaa'ikati safarati albarara malaa'igta danjiryada ah ee baariyaalka alle u ah dadka xaafidiinta qur-aanka ku camal falaa inay la jiri doonaan taas ayaa sharaf weyn ah intaanna qof kasta oo xaafidu qur-aan ah ama canug kasta oo qur-aanka xafiday ha ku bishaareesto haddii uu qur-aankaa ku camal falo na akhriyo na haayo dadkana uu sii gaarsiiyo inuu la mid yahay malaa'igtaas ilaahay agtii ka timid oo dembi lahayn
oo lagu weynaynayo cilmiga oo nicmooyinka allah subxaana wa tacaalaa qofka ku uu nicmeeyo kuugu waaweyn ka mid ah waxaa farxadda aan rabaa in la wadaago ardada qiimaha badan oo soo dadaashay macadka daarul badar ayaa ka mid ah macaahidda lagu bato culuumta shareecada islaamka iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee ku yaala degmada buuloburte ee gobolka hiiraan